saddex qof oo soomaali ayaa ku geeriyooday dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay dalka suuriya kadib markii meelihii ay deganaayeen ay saameyn weyn ku yeesheen dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa xorta ah ee dalka suuriya sida ay ii xaqiijisay zahra maxamed ismaaciil bile oo ah haweeney u shaqaysa xafiiska u n h c r t ee dalka suuriya saddexdan qof ee soomaalida ayaa ku geeriyooday tuulo ku taala duleydka magaalada dimishaq hadda wixii la hubo waxaa jira saddex qof oo dhintay wiil la dhaho cabdulqaadir iyo odayg nin la dhaho abokor somo iyo axmed maxamed cumar saddexdaa qof baa la hubaa oo meydkooda lasoo arkay saddexdan waxay ku dhinteen xaafada la dhaho ten abokor somona wuxuu ku dhintay xaafad udhexaysa meel oo la dhaho liwaadi oo udhexaysa ten iyo xirna abukurtomo laguma wuxuu yaalaa meeshii uu ku dhintay meeshii lagama qaadanin laano wuxuu ku yaalaa wuxuu yaalaa meel labada ciidan ay ishor fadhiyaan marka labada qolo midna ma tegi karto ma soo qaadi karto meydad badanna way yaalaan meesha laakiin soomaali waxay kaga jira abukurtomo sidoo kale zahra maxamed ismaaciil bile ayaa ii sheegtay inay jiraan shan qof oo soomaali oo ku dhaawacmay dagaaladii ugu dambeeyey halka la laayahay qoys soomaaliyeed oo ku sugnaa duleydka maga dhanka kale zahra maxamed ismaaciil bile ayaa hoosta ka xariiqday in ay jiraan qoysas badan oo soomaali ah oo ku xaniban deegaano ka mid ah meelaha dagaalada sida weyn ay u saameeyeen aan dhegaysano mar kale zahra oo ka hadlaysa arrimahaasi sida aan ismeenahay horta saraxtan sagaal iyo toban qoys baa layidhi oo reer xaafada la dhaho xurna bay ku xaniban yihiin marka xaafadana waxaa gacanta ku haya dawladda gacanta ku haysta waxaana ay ugu xayiran yihiin waxaweye meel xoogaa iyana u dhow meesha ciidanka xorta ay fadhiyaan dhinaca kale dayuuradaha dagaalka ee suuriya ayaa duqeeyey arbacadii shalay magaalada xuduuda ku taala ee casas oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka halkaas oo ay ku dhinteen dad ka badan labaatan qof tobaneeyo kalena ay ku dhaawacmeen sida uu kusoo waramayo wariye v o a da ka tirsan oo ku sugnaa goobta duqayntu ay ka dhacday sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobey ayaa sheegay in bedelista ergeyga qaramada midoobey iyo carabta ee arrimaha suuriya kofi annan oo iska casilay shaqadaasi ay tahay shaqo adag xilli golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay ku kala qaybsan yihiin arrinta suuriya danjiraha faransiiska ee qaramada midoobey oo bisha madax ka ah golaha ammaanka jared arod ayaa hoosta ka xariiqay in musharax kasta oo booska annaan doonaya uu wajahi doono gole ammaan oo aad u kala qaybsan iyo dagaalka suuriya oo sii xumaanaya At some moment, there could be uh, uh, the realization, for instance, by the regime that...
Jared Arod waxa uu yidhi musharax kasta oo u taagan booska annaan oo doonaya inuu ergey nabadeed ka noqdo suuriya waxa uu wajahi doonaa gole ammaan oo si xoogan u kala qaybsan dagaalada suuriya oo sii xumaanaya iyo iyadoo aan rajo laga qabin in isbeddel siyaasadeed uu dhaco waxa uu sheegay arod in arrimahaasi ay ka dhigayaan shaqada mid suuragal ah in la qabto waana tan buu yidhi sababta looga cagajiidayo in jagada la isu soo taago master jerod waxa uu dhinaca kale rajo ka muujiyey in daruufaha jira ay isbedeli doonaan dalka suuriya sidoo kale ururka iskaashiga islaamka ayaa xubinnimada ururkaasi ka joojiyey dalka suuriya go-aanka ururka ayaa soo baxay xalay markii ay dhacday duqaynta magaalada casas xuseen saxnuuni v o a qaahira